inkastoo xaafado badan uu burbur weyn ka muuqdo haddana dadku waxay ku adkaysanayaan inay dib ugu soo laabtaan guryahooda maadaama ay ku adag tahay nolosha deegaanada loo barakacay waddooyinka magaalada wax dayactira ma helin xaafadaha qaarkood guryihii dadku ay degganaayeen waxay noqdeen guryo sannado hore laga guuray qaar ka mid ah dadka dib u soo laabtay waxay v o a u sheegeen in sababta ugu weyn ay tahay adeegii waxbarashada oo dib u bilowday khayr aleen ugu sufan tahay ilmihii waa raray waxaa geeyey ilmihii iskoolkii dhiganayeena meel beergeed la yidhaahda geeyey toddobaan doolar baan ku baabuur ku ingiiray haddana iskoolkii markii sibdigii la furay ilmaha waxayna ilaa lix canugaa dhiganayaan ay waxbarashada dhib badana loo soo maraa marka haddana waa soo raray toddobaan doolar ugu soo qaaday gurigiioo waxoogaa biyihii ay ka baxeen laakiin inay bannaanka u tuuran yihiin baan ilmihii keenay imtixaanka sana dugsiyeedkan oo la filaya bartamaha bishan dib u dhac ayaa ku yimid maadaama tirada ardayda waxbarashada soo aadaysa ay aad uga yar tahay sidii hore qaybo ka mid ah goobihii waxbarashadana uu weli burbur ka muuqdo
waxaa ilaahay mahadiisa waxbarashadii inay dib u bilaabatay wiigan fatahaadii kadib oo muddo bil iyo bil iyo bar camal ah ee waxbarashadaasi ay gaab uu naga gala biyobaxadii darteed ardadu way soo uruureen boqolkiiba lixdan boqolkiiba afartan oo dadka yaryarka u badan oo deegaanadoodii weli ay biyuhu ay ku harhareen ama guryihii ay ka saamoobeen biyihii ay ka saameeyeen way maqan yihiin waxaa xusid mudan in imtixaankii bishan disembar in imtixaankii teeramka koowaad ee sanadugsiyeedka uu ku baagnaa imtixaankaas ka iskuul ahaan innagu waxaan isla garanay inaan dib u dhigno xaafadaha qaarkood dadku waxay bilaabeen inay dib u dhisaan guryihii burburay kuwo kalena waxay isu beddeleen beero dhirta ka muuqata awgeed guryi way naga burbursanaayeen derbida way dumeen musquluhu waa dumeen alxamdulilah hadda dadkii oo soo noqday qofka u horreeya ahaa aniga oo hadda soo degay xalaa soo degay aniga dadka xaafadda waa kala bar dadku imaaday barna wuu maqan yahay iyadoo intaa oo dhibaato ah ay jirto ayaa haddana dadku waxay walwal ka qabaan fatahaad hor leh oo uu webigu sameeyo biyaha soo socda iyo haddana dadkii cabsigelin baa haddana dadkii haydo ayadoo weli buliga xaafadihii ay biyaha ku jirjiraan marka haddee waa iska adkaysanayna kanaacada iyo adigu muxuu ahay waa yaqawowgu aad buu loo dhibayaa wixii ilaahay keenay alxamdulillah waaye marka alxamdulilaahi alxamdulilah tuulada hadda hadda hadda xaafadda waa la soo degdeguu hayaa sida badan waa la cabsiduu hayaa xalaf waxeeda waxbaa laku dhuliya waxaa la biyo waxay soo marayaan burukur marka waa maqlaqalnay haddana war kale ka dambeeyooda meesha ka tarfuma kama daba tagtaa layidhi waxaa la yidhi haddana waa dadka waa waa waa sida badan webiga biyaha soo socdaa webiga kama kama roono webiga xoogaa soo buuxsama hadda marka alxamdulilaahi alxamdulilahi ilaah ma hadda iskale ilaah wuxuu keenay waa alxamdulilahi waaye xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne